asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanto wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastood joogtaan iyo si kastood noo maqlaysaanba waa xubinteenii murtida maanta waa xubinta murtida maanta oo aalaaba aan halkan idinka soo gudbin jiray aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenii murtida maanta ee aan dhinacyaha kala duwan ee nolosha dadweynaha soomaaliyeed ama nolosha dadka soomaaliyeed ama dhaqanka dadka soomaaliyeed iyo hiddihiisa ama tusaalayaasha noloshu ay leedahay iyo qaybaheeda kala duwan aan ku qaybsan jirnay waana xubinteenii joogtada ahayd ee inta badanba innaga oo kolba dhinac ka eegayna ama hadba dhinac gaara ka soo qabsanayna aynu soo qaban jirnay xubin halkudheg ah ama halkudhig leh taasoo ah midaan gaboobaynin oo da'walba la fil ah haddii eebbaid mahayo xubinteennan murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa mahmaahyaheenni saddexdayda ahaa mid ka mid ah waa haddii eebbe idme middan aan maanta ku soo qaadanayna halkanna waxaa la yidhi qofka dheer saddex baa ku yaraada qofka dheer saddex ayaa ku yaraada ayaa la yidhi dharka ee dhaadanida iyo dhuumashada saddexdaas ayaa ku yaraada ayayna leeyihiin khuburada aqoonta u leh nolosha iyo qaybaheeda kala duwan haddii aan dib ugu laabanno ama aan isku dayno bal inaan furfurno saddexdan arrimood ee ku yaraada qofka ay dheerida ku sheegeen waxaan u malaynayaa intooda badan in ay yihiin kuwa macruuf ah oo la ysla garan karo haddii aan dhahno dhanka dharka dee dharku waad og tahayoo qofba inbuu ka qaataa dharka waagii hore ee dharku uusan ahayn mid la tosho amaba aan la heli jirin dad aqoon u leh inay dharka tolaan ama maaragtay dhar adiga laguu tolay oo laguga cabiray saaad ku heshaay ay adkayd ama dharka laftiisu ciidhiga badan ku jiray ayayna ka imaatay mahmaahdan saddexleydii waa waayo adduunku adkaa oo maaragtay noloshu sida hadda wax walba ay raqiis u noqdeen ayna raqiis u ahayn hadda noloshu biniaadanka ayaaba xitaa raqiis ah wax walba oo qaybihii nolosha ayaa raqiisay marka iyada waxaa layna leeyahay saddex baa qofkaas isaga ah ku yaraada waa ruuxa dheer ee itaalkiisu nooca dheerida la dhaho yooxyooxa uu yahay waxaa ku yaraada saddex saddex ayaa ku yaraada mid waxa weeye dharka oo lama helayo dhar la-eg waxaa macquul ahayd in la waayo dhar la-eg taasoo ay noqon jirtay in laga karo dharkii ama wax dheeri ah amaba aniga laftaydu aan xasuusto nin hurdo oo laga yaabo inuu go huwan yahay oo go-iba uu ka dheeraaday inaad aragto oo ama macawistii uu qabay oo maaragtay intuu yaro damcay inuu huwado uu isku duuduubay oo ruux la doonyeeyey camal u eg taasoo macquula inuu ku yaraado dharku waa dharkii oo dharka ayaa ku yaraan jiray sidoo kaleento dhaadanaanta oo markii baahiyuhu ay dhacaan iyo rafaadka farada badan ama kuftinta lafteeda ruuxu hadduu kufo ama meel dheer ka soo dhaco ruuxa gaaban iyo ruuxa dheer isku si uma dhacaanoo waxaa laga yaabaa qofka dheer inuu si aad iyo aad uga dhib badan sida ruuxan kale u jajabo walow dee amari leh ay iska tahay haddana haddii baahi badan imaatana qofkan gaabani waa ka adkaysi badan yahay sida naloo sheegay midka dheer marka waa dhaadanidii oo iyaduna noocyada farada badan saamaynaysa waa qodobka saddexaadee waa dhuumashada oo ruuxa gaabani waxaa laga yaabaa inuu meel bakayluhu ku dhuunto uu iska galo oo xasaho yaroo gaaban ama ugeed gaaban ku gabado laakiin ruuxa dheer waa tii heesu ay dhehaysa ninkii dhuumanaya dhabarkiisu muuqday dhaqse loo ogaadaad sidiisii ka dhigan tahay oo de qofka hadduu dheer yahay dee geedo badanoo aan qarin karin ayaa jira ama isaga laftiisii baaba cawskii ka dhex bixiyo maaragtay dheeridii baa keenaysa saddexdaas ayayna dhaheen way ku yaraadaan qofka dheer khubradii hore saddexda ku yaraata waxaa weeye waa dharka dhaadanida iyo dhuumashada saddexdaasi qof dheer waa ay ku yaraadaan ayayna dhaheen mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteennan murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa afar gacmoodiis abaar ka daran afar gacmoodini abaar ka daran